wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug ayaa waxay abuur ay ku abuurtaan beeraha ay ku wareejisay qaar ka mid a beeraleyda deegaanka ceel faarax geedi ee degmada gaalkacyo waxaana taasi looga gol leeyahay in ay tabcadaan beerahooda beeraleyda la gaarsiiyey abuurka mid ka mid ah beeraleyda deegaanka ceel faarax geedi ee degmada gaalkacyo ee la gaarsiiyey abuurka ayaa sheegay in ay baahi weyn u qabeen abuurka beeraha koowaad ilaahay baa maxad iska leh marka labaad waxaan u mahad celinaynaa wasaaradda beeraha galmudug oo maanta wasiir ku-xigeenku nagala joogo asiibtay kana soo jawaabtay baahidii dadka deegaanka ay qabaan ee cabashadii hore oo loo gudbiyey iyo baahidii hore oo loo gudbiyey booqasho badan iyo kormeer badan kadib waxaan kale u mahad celinaynaa dhammaan anoo ku hadlaya codka deegaanka
wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka galmudug xasan cabdulaahi oo ku wareejiyey abuurka qaar ka mid a beeraleyda deegaanka ceel faarax geedi ee degmada gaalkacyo ayaa sheegay in abuurka ay wax badan ka qaban doonaan horumarinta wax soo saarka beeraha maanta uga jeedaan waxaan ku qaybinay qalab beereed oo dhammaystiran oo ka kooban abuur iyo qalabkii beeraha lagu fali lahaa iyo markii uu soo go'o qalabkii lagu adeegi laha lagu soo qaadi lahaa iyo xitaa haddii broblem dhaco ama dhaawac dhaawac yimaado beerta kidkii dadku isku daweyn lahaayeen dhammaantoodba dhinac kasta dadkan waa laga fekerey waxaa ka faa'iidaysanaya mashruucan dad gaaraya laba boqol iyo iyo toban gaalkacyo mashruucan waxaa la yidhahdaa j r b qaybta beeraha ayay qayb ka ahayd qalabaadkan waxaan rajay doonaa inay beeraleyda hartay ka faa'iidaystaan annaga ka wasaarad ahaan waxaan u qareemaynaa anu raadinaynaa dadku inay dhulkooda fashaan wax ka soo saartaan ka baxaan fakhriga iyo culayska taas oo howlkadhiga dowladda galmudug ay ahayd galmudug warankii yaambay ka tumatay maanta yaambadii ayaan hor joognaa waxaan kaloo rabaa inaan aad ugu mahad celiniyo dadka ree mudug oo hadda aan la joogo gobolka mudug jooga oon ku bogaadinayo ayaga oon cid gaara oo ka gacansiisa aysan jirin inay dhulkooda beera la soo baxeen wax soo saarkooda la soo baxeen ka baxeen idbskii mashruucan waxaa ka mid a oo qayb weyn ka ah in dadka idbska ay wax soo saartaan meesha aw laga siilaha kaar ama laga siilaha lacag inay laga caawiyo lana siiyo dhulkooda waxay ugala soo baxaan